mucaaradka turkiga oo kasoo horjeestay lacagta kaalmada ah ee uu siiyo turkigu dowladda soomaaliya oo gaaraysa soddon milyuun oo dollarka maraykanka ah xilli uu turkigu la daaladhacayo qalalaaso dhaqaale warbixintanna waxaa magaalada qaahire ka soo diray wariyaha v o a xuseen cismaan xuseen saxnuuni axsaabta mucaaradka ku ah dowladda turkiga ayaa si weyn uga carooday lacag dowladda turkiga ugu yaboohday toddobaadkan gudihiisa dowladda soomaaliya taasoo ah deeq lacageed oo dhan soddon milyan oo dollara hadalka ka soo yeeray mucaaradka madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ordogan ayaa imaanaya xili dalkaasi ay ka taagan tahay dhibaato dhinaca dhaqaalaha iyo hoos u dhaca ku yimid lacagta dalkaasi xukuumadda ankara ayaa ku dhawaaqday heshiis caalami ah oo ay la gashay soomaaliya si ay u siiso deeq lacageed oo dhan soddon milyan oo dollarka maraykanka ah heshiiskaas oo aan la shaacin dhammaan shuruudihiisa waa sida lagu baahiyey jariiradda rasmiga ee dalka turkiga sidoo kale jariiradda ayaa daha ka qaaday in heshiiskaasi ay wada galeen wasaaradaha maaliyadda ee dalalka turkiga iyo soomaaliya laakiin xisbiyada mucaaradka turkiga ayaa isku xiriiriyey kaalmada lacagta soomaaliya la siinayo iyo shirkad ay leeyihiin qoyska wiilka uu sadoga u yahay madaxweynaha turkiga taasoo maamushay dekedda nawakshod ee dalka muritaaniya bishii agoosto ee sanadkii hore dowladda turkiga ma aysan shaacin sababta deeqda lacagta ay u siinayso soomaaliya taasoo dhalisay in mucaaradka ay kasoo horjeestaan kaalmada lacageeda ee ugu dambeysay ee xukuumadda turkiga ay siinayso dowladda soomaaliya jariiradda rasmiga ee turkiga ayaa sheegtay in ankara ay bil walba siin doonto soomaaliya lacag dhan laba dhibic shan milyan oo dollarka maraykanka ah iyada oo horey saldhig milatari uga samaysatay gudaha soomaaliya si loogu adeegsado horumarinta hay-adaha dowladnimada soomaaliya xili aysan xukuumadda ankara bixin faahfaahin dheeri ah arrinta mudnaanta leh xilligan la joogo gudaha turkiga waa in la iibsado qalabka debdemiska si looga hortago dabka ka sii socda meelaha qaar ee dalkaasi ayaa lagu yiri bayaan uu soo saaray afhayeenka xisbiga shacabka jamhuuriga ee uu hogaamiyo kamaal oglow dal aan heli karin afar milyan oo dollar ah oo ay ku iibsadaan diyaaradaha debdemiska waxay go-aansadeen inay soddon milyan oo deeq ah in ay siiyaan soomaaliya ayuu yidhi afhayeenka xisbiga shacabka jamhuuriga ee dalka turkiga turkiga ayaa horey u lahaa diyaarado debdemis ah laakiin dhammaantood waa kuwa ciladaysan waxa ayna u baahan yihiin afar ilaa iyo shan milyan oo dollar ah si loo dayactiro oo loo qalabeeyo mar kale waa sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen mas-uuliyiinta ururka duulista hawada ee turkiga oo la hadlayay warbaahinta gudaha ee dalkaasi arrimahan ayaa imaanaya xili qaar ka mid ah shacabka iyo axsaabta mucaaradka si weyn ay ugu dhaleeceeyeen dowladda turkiga sida ay uga gaabisay maareynta dabka ka kacay qaybo ka mid ah gobolada dalkaasi oo dhibaato weyn geystay xildheerayaal soomaali ah ayaa muujinaya walaaca ay ka qabaan kaalmada lacagta ee dowladda turkiga ay siinayso soomaaliya in loo adeegsado ololaha doorashada madaxtinimada xili soomaaliya ay ka bilowdeen doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka xuseen saxnuuni v o a qaahira